wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax maxamuud ayaa dhagax dhigay waddo muhiim ah oo laga hirgelinaya magaalada gaalkacyo munaasabadda dhagaxdhigan waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano taliya ku-xigeenka booliiska maamulka gobolka kan degmada iyo guddiga horumarinta degmada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdirasaaq maxamed iyo gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheekh cali ayaa tilmaamay in wadadan ay ahmiyad weyn u leedahay shacabka gaalkacyo waxaa runtii farxad noo ah inay wasiirada dowladda puntland ay noo dhagax dhigayaan waddada maynka ah ee magaalada gaalkacyo waddadan runtii waxaa bixiyey dowladda puntland waa ballanqaadkuu ballan qaaday madaxweynaha siciid cabdulaahi deni waxaan cod dheer uga mahad celinaynaa runtii ballanqaadkaas iyo fulintaas maanta gaalkacyo waxay u baahneed waddooyin runtii qurux badan baahi weyn baa runtii u qabnaa haddaan nahay reer gaalkacyood inay maanta suurto gashana ilaahay baan uga xamdinaynaa ka bacdina waxaan uga xamdinaynaa madaxweynaha iyo wasiirada halkan jooga iyo mas-uuliyiinta kale intaas kadib waxaan rajaynayaa insha allaahu sidii loogu talagalay inay runtaa waddadaas u bilaaban doonto hadduu alla idmo gaalkacyo marka la fiirsho waddadan waa waddo muhiima wey waa waddadii gaalkacyo lafdhabarta u ahayd wey in la dhisaa runtii waxay ka qayb qaadanaysaa bilicdii iyo horumarkii magaalada wey marka insha allahu rag dadka reer gaalkacyo waxaan ku bogaadinayaa dowladdu waxay noo dhistay halkii kilomitir waxaan rabnaa inaannu annaguna inta kala dhisanna hadduu alla idmo oo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni oo horey u ballanqaaday oo maantayto bilaabanaysa ayna fulinaysa shirkadda kibaarko sharaf weyn bay noo tahay aniga iyo wasiirradii micigamaarta ahaayoo gobolka mudug iyo haddii laay kuu roon yahay dowladda puntlandba inay joogaan sharaf weyn bay noo tahay intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo guddiga horumarinta degmada iyo degmada iyo cid walba xildhibaanada iyo cid walba oo hawshaan qayb ka ahayd waa uga mahad celinayaa boqolkiiba boqol wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax maxamuud ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhammaystiri doonaan dhismaha waddadan waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gaalkacyo ilaa boosaaso inay isku xirmaan ilaahay idankiisa waa boos gaalkacyo ilaa boosaaso waxaad ka dareemi kardhaan hadda saddex meelood baa dhismaha waddooyinku ka socdaa saddexda meelood oo hadda uu ka socdo birta dheer hadda waxaa ka soo bilaabay birta dheer ilaa iyo garowe shirkaddan baa hadda soo dhistay aan la joogno kibaarko kontrakti labaad baannu siinay birta dheer bay ka soo bilowday ilaa iyo kalabayr bay soo gaarsiinaysaa kalabayr ilaa jalabna insha allah qorshaannu u haynaa garowe iyo dangaro iyona dhismihii waa ka socdaa carmo waxaa la qardho ilaa iyo meesha la yidhaahdo boosaasana waa ka socdaa ceel daahir ilaa iyo hadaaftinimo yaah ayadana dhismihii waddooyinku waa ka socdaa marka puntland insha allahu biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa muddo kooban inay noo dhismaan waddooyinka waddadan haddaan bilownay runtii xalay mise shalay bay ahayd guddiga horumarinta waannu shirnay annaga hadda kilomitir baannu samaynaynaa kilomitir ayaa ku xijinaaya markii intaan isku dhammaanno oo isu imaanana waa tashanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo reer gaalkacyoodna waxaannu rabnaa biidnillaahi kariim puntland oo dhan inay tusaale u noqdaan oo lagu daydo maamulka puntland ayaa dadaallo xoogan ku bixinaya dhismaha waddooyinka magaalooyinka puntland